أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka cagajiidaya dalab uga yimid dowladaha kenya iyo itoobiya oo ku saabsan in wadahadal uu la furo murtad garguurte shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya aabbaha dhalay mid ka mid ah askarta kenyaatiga ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ka dalbaday madaxweynaha kenya inuu ka shaqeeyo sii deynta wiilkiisa askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho mas-uuliyiinta wilaayada boqol ayaa booqday machadka waxbarashada ee albasiira oo ku yaala deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan madaxweynaha maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka cagajiidaya dalab uga yimid dowladaha kenya iyo itoobiya oo ku saabsan in wadahadal uu la furo murtad garguurte nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in labadii maalmood ee u dambeysay ay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ay ka dhaceen kulamo gaargaar ah oo ay yeesheen taliyayaasha sirdoonka kenya iyo etoobiya nuurdiin xaaji oo ah taliyaha nabad sugidda xukuumadda kaafirada kenya iyo dhiggiisa etoobiya oo lagu magacaabo ridwaan xuseen ayay wararku sheegayaan in waxyaabihii ay ku gorfeeyeen oo kulmadan ay ka mid ahaayeen khilaafka ka dhex caloosana kooxda eridada soomaaliya iyo maamulka ashaalee dareerka jubbaland ilowareedyo ayaa sheegaya in murtad axmed madoobe oo ah madaxa maamulka ashaara dareerka jubbaland oo markii dambe qayb ka noqday kulamadaasi kadib codsi ka yimid taliyaha ashaara dareerka kenya nuurdiin xaaji kulanka dambe ee saddex geesoodka ah ayay wararku tibaaxayaan inuu socday saddex saacadood oo xiriir ah kaasoo axmed madoobe lagu saaray cadaadisyo ah sidii uu tanaasul badan u samayn lahaa islamarkaana uu ula heshin lahaa madaxda kooxda eridada soomaaliya kulanka oo lagu soo warramayo in natiijo la'aan uu ku soo idlaaday loona ballamay kulamo kale ayay haddana warar hoose oo warbaahinta qaarkeed heshay ay tibaaxayaan in taliyaha sirdoonka etoobiya uu si cad ugu sheegay murtad axmed madoobe in dhankooda ay ku shaqayn doonaan heshiisyadii ay wada saxiixeen gaal abiy axmed iyo murtad xasan garguurte walow loo ballamay kulamo kale haddana xogo dheeraad ah oo soo baxaya ayaa tibaaxaya in taliyaha sirdoonka kenya uu ka shaqaynayo sidii la isugu horfariisin lahaa murtad garguurte iyo murtad axmed madoobe inkastoo la sheegayo in axmed madoobe uu arrinkaasi ka lagu jiidayo etoobiya iyo kenya ayaa saamaynta ugu badan ku leh gumaysiga casriga ah ee duulaanka qaawana lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaayna labadani dal ku dadaalayaan in soomaaliya ay ku yeeshaan dabadhalifyo heshiis ah shisheeyahana heshiis la'ah kulamadan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmo ka hor murtad axmed madoobe ee laga dhoofiyey magaalada kismaayo lana geeyey dalka kenya taasoo keentay in kooxda riddadu ay cambaarayso xukuumadda kaafirada kenya iyadoo ka codsatay sababta ay u geysay magaalada nairobi inay u soo bandhigto balse cambaaraynta ka timid dhanka kooxda riddada ayaanay wax saameyna ku lahayn dowladda kaafiradda kenya mahadsanid abuusheyba shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in saaka magaaladaasi duleedkeeda uu ka dhacay shil geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed shilka ayaa yimid kadib markii uu gudoomiyey gaari nooca raaxada ah waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ilaa laba ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale gaariga shilka galay ayaa wararku sheegayaan inuu ka soo baxay magaalada burco balse uu shilka ku galay duleedka magaalada hargeysa deegaanada uu ka armiyo maamulka riddada ah ee somalilan waxaa muddooyinka dambe kusoo badanayay shilka gawaari oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen dad fara badan booliska somalilan ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay ay dhaceen ilaa toddoba boqol toban iyo sideed shil kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya boqol siddeetan iyo siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen afar kun afar boqol konton iyo afar qof sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen xoolo gaaraya shan boqol labaatan iyo siddeed neef mahadsanid caliyare aabbaha dhalay mid ka mid ah askarta kenyaatiga ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ka dalbaday madaxweynaha kenya ah inuu ka shaqeeyo sii deynta wiilkiisa cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inooga diyaariyey ciise ibraahim oo ah aabbaha dhalay askari maxbuus ah oo kenyaan ah kaas oo lagu soo qabtay dagaalkii taariikhda gale ee ceelcadde ayaa jeediyey baaq cusub oo ku socda dowladda silibiyadda ah ee kenya isaga oo warbaahinta kula hadlayay magaalada wajeer ayuu sheegay in wiilkiisa cabdulaahi ciise ibraahim uu fariintiisa ka daawaday internetka kadib ku dhowaad sagaal sannadood oo uu weysnaa raq iyo ruux intuba waxa uu ku eedeeyey dowladda kaafiradda ah ee kenya in wiilkiisa oo ahaa askari ay halis gelisay naftiisa markii ay u dirtay dalka soomaaliya oo ah qubuuraha soo duulayaasha aabbaha dhalay maxbuuskan ka tirsan ciidanka militariga kenya ee loo yaqaano k d f ayaa waxa uu ka codsaday william ruuto madaxweynaha haatan talada haya in uu soo daayo dhammaan askarta maxaabiista ee ku jira gacanta shabaabulmujaahidiin yidhaha ciise ibraahim cabdulaahi ciise anigaa dhalay wiilkayga dowladda kenya aan ku ogaay waa waay sagaal sanaad maqan yahay carabijaad maasliga waa waay dowladda kenya maalan waddankiisa inay u dirtay oo isku dhintay waxaan haystay inas dhintay oo la waayey oo isba dhintay oo ismeyd yahay hadda waxaa soo baxday ninka inas nool yahay dowladda kenya waxaan ka codsanaan madaxweynaha ka codsanaa waa in dhameele maalinkiis asaga la waayaan indhaha ka madoobaaday waxaan u sugaynoo naf oon haysta ma leh madaxweynaha kenya waxaan ka codsanaa waxaan ka doorana wajeer intaasoo kuraa ugu dhacday waa inayn jecelnahay inaad wiilkaahin iyo inaas wax noo qabtaa yeedmo inaad nagu saaxda ma ahayn waxaan ka codsanaynaa wiilkaahin iyo oo wiilisha noola soo dee oy dowladda la xaldanta oy arrintan dowladda gasha dowladda intaanaan ka codsanaynaa cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ah maxaabiistii mujaahidiintu ay ku qabteen dagaalkii ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa isbuucii hore ka soo muuqday muuqaalo dhowr ah oo ay bahaysay mu'asasada alkataa'ib isagoo ugu baaqay dowladdiisa inay ka shaqayso sidii loo sii deyn lahaa ujumbe kwa serikali ya Kenya haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
Si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha Kenya William Ruto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda Kenya waxaan Soomaaliya u nimid amarka dowladda Kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna muuqaalkan ay faafisay mu'asasada alkataa'ib ayaa si toosa u gaaray dhinacyadii uu ku socday iyadoona warbaahinta maxalliga ah ee kenya iyo baraha bulshada ay si aadaha iskula dhex qaadayaan muuqaalkaas dadka kenyaanka ah ayaa ku cadaadinaya dowladda kenya in ay soo badbaadiso askarta maxaabiista ah ee galay gacanta mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid rabbaani askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaarada shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah ugu dambeyntii mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa booqday machadka waxbarashada ee albasiira oo ku yaala deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi waxa uu ahaa wafdi isugu jiray mas-uuliyiin culimo nuqabo iyo waalidiin islamarkaana uu horkacayay waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan kaasoo booqasho ku tagay xarunta machadka albasiira oo ay wax ku bartaan inka badan boqol iyo labaatan arday oo xaafidul qur-aan ah munaasabada oo sidoo kale lagu maamuusayay ardayda oo dhammaysatay fatradii koowaad ee machadka waxaa kalimaad kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii iyo marti sharafkii kasoo qaybgalay ugu horreyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay si aad ah ugu qanceen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر شكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad muhiim ah madasha ka jeediyey ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda macadkun macaahidii hora yalla midey waa macahad haraka shabaab mujaahidiin galanta kahayd maalgeli hayto shariica islaamka laga bardo waa ma daalika waluku ku bedelan yimana may ku bedelan yimaa hidii hore ee qabaa'ilka maahidul qabaa'il la rajari may ku bedelan yimaa sadaad walaalob ka dhawaajiyayaan maahadkun ardayda dhammaan may bahla ka qaadadaay shardiga ah in quraanka fidisiin guddi oo harakadaha darti oo la jineeya inta kooya imtixaanka qaaday ardayda marka imtixaanka saxamane markaas kadib waa la bilaayo fatradii koowaad ha dhamaad maasha allah may kale ku bedelan yaa dhanka may wahaa ikhtiyaari yahay makajarna mayla raaya oo malaag intaas halkoo fadee intaas sheen barnaamijku mashruucu markii harakada ni wareejidi boqol iyo dhowr ardayaal siin ku fadee ma cadlan furo oo albasiira la rabo nan arri gawaa'ilka odayaalka aan weerni sida insha allah badinyo oo laga giibi taradii adana intaas sheen adana intaas sheen waana maana khiyaariyo waalidkii unugii walbarasho la fadaw leh ku gor lang diyaaran hayno ayl ha gornay osije may nagadee markuu aska daba dhihay mana kan an injey ana do'aye an unugu awshe shahiidas unugu inta unugu wala la argay may waa juhdiga oo macallimiinta biyan iyo akhlaaqda ardayda جزاهم الله خيرا والدينتي كما دانا أقدر أرضيدي هدي سنتين طلبات العلم هدي سنتين علماء سين دردارنتي علمك أسباب تيس والهاي والله كوي laakiin isaga siinkirin markuun furaa galantin ka jaragda hadba sidii aan dadaalo inta hadda isku maalin ay tiin maalimiinta hal mar ashar siin wada siyaa ma dadaalka ka muduula ay kiwaalna insha Allah taala dadaalka maalimiinta bayraabad kida takayaan in marka may wala dhegan uglaad wal barashada dadaal jazaakumullahu khairan jazaa wala eedan adkayaan an kana nagaan an kana nagaan may kumada wala la siin ku fadhiyo la siin ku sugayo intun juhda lan gilimaad dadka jahliga ku sugan oo banaanka roogan in wal bartaan la fada daawada ku gudud tawxiidka la bar insha Allah taala ziyaaradii una sin ziyaarini may lahayd hadafje tanshiid iyo kormeer walbarashadalka dadaaloy macallimiinta waalidiintiinu baarag nagada macallimiin aysan may basin lana allah subhanahu wa ta'ala siin barkaay shukran lakum wa jazakumullahu khairan awaalkii mu gudu korna insha Allah ta'ala qaar ka mid ah nuqabadaha ayaa dhankooda kalimaad ka jeediyey xafladda waxaana ka mid ahaa malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona ardayda kula dardaarmay in fursadan qaaliga ah ay ka faa'iidaystaan awalan in ilaahay ka mahadaydan tan kale la dadaalasan walaalahay hore horta ingreenayo nicmadan eedun ku faa'iidaysado waqtiga dhammaaday habeenkana dhammaaday saacadana dareeras fursada ilaahay san sii walbarasho diini ah maadi iyo diiniba ah may heleena la kafaalagaada helen dowladaan helen oo san hogaamiyaas waalidiintan sii kumurgo badan in jiilkan muslimiinta geeka badbaada geeka ma diina arday etin geek barana may naga doontanaa hogaanka adduunyadan hogaamiya u yoonaytay dadka maamulada naga doontaan in dadku culmaadiya eesaaso insha allah insha allah ilaahay madlaya doon dadaalkan hatilka jaro shuhadadan dhiijo iyo amnaa shuhadaa intaas dhoq ducaadi ilaahay madlaya doon dhiijo ilaahay madlaya doon macahadkan oo ay wax ku bartaan boqol lix iyo labaatan arday oo xufaad ah ayaa bilooyin ka hor laga hergeliyey deegaanka ceel ansaar waxaana furitaankiisa oo ay kasoo wareegatay muddo toddoba bilood ah si weyn looga dareemaya juhdiga la geliyey ardayda waana qayb ka mid ah dadaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixinayso jiilka mustaqbalka guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu